madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa soomaalida degan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxa uu ka codsaday in dowladdiisu ay kala shaqeeyaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen amni darrada lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan soomaalida degan dalkaasi hadalkan ayaa waxaa kenyatta uu ka sheegay kadib kulan xasaasiya oo uu xalay khasriga madaxtooyada kula qaatay odayaasha iyo ganacsatada soomaalida ah ee magaalada nairobi labada dhinac ayaa isla ogolaaday in si wada jir ah ay uga shaqeeyaan sidii amniga wax looga qaban lahaa caashe cud ayaa waxa ay wareysatay xaaji xasan oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ah ee kulankaasi ka qayb galay waxaan ismidi amni darada way timid waxaan xisbigan al-shabaabka lagu magacaabaan asalkiisa soomaali buu kasoo jeeda soomaaliyana ka yimid dadkana waa dad soomaali kuna nool maxay ahayd xaafadda islii waa xaafad kaas soomaali u ah dacmushtarkeedii deegaankeedii joogitaankeedii soomaali baa ku badan oo ku nool marka waxaa la yidhi in arrintan ay dawladdu ayna qaadin gacan oo mataqaana xoog leh laakiin shacibku ay fadhiistaan ay tashtaan maxaan qaban karnaa sideedaba la tashi la sameeyo shacibku ay kasoo fikiraan sida mataqaanaa lagu sameyn kari lahaa waxyigelin dheeraad ah dhalinyartan mataqaana la dulmayo oo beenta loo sheegayo oo laleeyahay kaale diin baa diin baa meesha ka jirtay waxaan lugooyadaa loo lugoynayo si lama laga odlaan lahaa dawladdu maxay idinka tiri markaa ra'yigaa dawladdaa soo jeedisay maxaa ra'yi aan qaban karnaabay dawladduna weydiisay kaasan annaguna soo jeedinay waana laga qaatay ra'yigii marka kasoo fikira ayaa la yidhi in laga soo fikira ayaa hadeer mataqaanaa go-aanku yahay kolley kulamo kalaa dhaci doona taa kasoo dabajeeda insha allah xaaji xasan markaa waxaad iiga warantaa dhowaan waa tii dowladda kenya ay ku dhawaaqday in dadka soomaalida ah ee ku jooga waddankeeda gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo nairobina ku jirto ee haysta sharciga qaxootinimada in ay xeryaha aadaan oo ay magaalooyinka ka baxaan waxaanan ognahay in magaalada nairobi iyo magaalooyin kaloo waaweyn oo kenya ku yaallaba dadka jooga in qaar badan oo ka mid a in ay sharci qaxooti ku joogaan oo iska shaqaystaan oo qaarkood inta badan dibadaha laga soo biilo ehelkooda ay soo biilaan arrintaasi weli ma taagan tahay oo dowladda ma u taagan tahay mise tashigan hadda la isugu laabtay ayay ku xiran tahay arrintan dawladdu way ku dhawaaqday laakiin hadda xale go-aan ah waxaa la keenay horta talan ka tashano waxa dhibka dhan keena kuleelka jira ayaa arrintaa in la xasuustaba keenay sharcigan uguna dawladdu way bixisay moogta iyadoo raallina ka ah weliba shalay madaxweynaha arrin oo wuxuu ka dhawaajiyaya saddex iyo labaatan sano ka horaan waddankan ku haylay dad malyan iyo ka badan oo soomaali ah oo nabad qabkoodana ku joogay ku nabad qabay haddeerse waxaana xasuusi inaan soomaalidii ka hadalno oo arrimihii aan ka hadalno soomaali oo gobol weyn ku leh dalka kan ee kenya oo madax sare dawladda ka ah jego walba oo dhiibayna jegooyinka ugu fifiican ay wax ka haystaan waxaana xasuusiya kuleelka haddeer jira waayo kuleelkani laga hadlaan la rabaa kuleelkan arrimihii la rabaa haddii kuleelka meel helo taasna taasan bay la jaan qaadi doontaa haddii kuleelkii dee meel waayo oo mud masiibada lagu dabahayo maalin walba mid la qarxiyo iyo mid baabuur lagu gubo iyo masiibada iska taagnaato wixii qasab wax kaloo isbedel unbaa imaan doon lakin insha allah waxaan rajaynaynaa in lagu guulaysan doono wax walba ay si xalilaada ku dhamaan doonaan waxaad markaa xaaji xasan iiga warantaa adinka hadda hormuudkii soomaalida tihiin ganacsatadii baa tihiin hanti badan baad ku leedihiin waddanka kenya magaalada nairobina ay ku jirto xaafadda sliina ganacsi weyna ka jira marka maadaama dowladdii ay taagan tahay arrintan amni darrada ah aanu ka wada hadalno ee soomaalida oo dhan saameyn karta adinka tallaabada aad qaadaysaan oo aad ku joojin kartaan dowladda kenya waxyaabahan ka keenaya amaba ku dhalinaya in soomaalida mar walba ay soo beegsato waa amni darrada ugu weyn adinka tallaabada aad qaadaysaane arrintan aad isaga fogeynaysaan maxay tahay haddii aad tihiin soomaalida innaga arrinta aan arrintaan iskaga qabanayno waa talo kolley hadda noo taalno inaan haddeer idaacad kasii daayo ma uma baahno laakiin arrin baa jirta kolley aan wadno lagala tashan doono biidn illahi ilbaari haddii ilahay idmo laakiin maaha inaan isla haddan sii sheego maaha laakiin waa arrin in aada laga baaraandego loo baahan yahay laga tashan doono ma idinla tahay in aad u baahan tihiin in dadka soomaalida ah ee jooga waddanka dhammaantood dembiilayaal ma aha shaksiyaad way ku jiri karaan laakiin dhammaantood dembi uu qof galay ayay mar waliba ee dhibaata usoo gaartaa qorshaha ma idinkugu jirtaa in dadkii soomaalida ahaa ee deganaa waddanka kenya gaar ahaan xaafadda isle ay si weyn ugu badan yihiin inaad wacyigelin u samaysaan ood ka dhaadhicisaan haddiiba ay arkaan qof laga yaabo inuu dhibaato geysto inay booliska la xiriiraan ama guddi adinku aad samaysateen ay la xiriiraan si qofkii ayaga ku dhex jiray ee dhibka u keenaya isaga qabtaan qorshaha ma idinkugu jirtaa taasoo kale arrinta muhiimka qaban doona waa arrinta dawladu ka dhawaajisay se waxaana samayn doonaa farsamo dheeri ah dad shaqayn doona dhalinyara rag iyo dumarba leh qaabab kala duwan leh oo meel walba ka shaqayn doona masaajidyada dukaamada meel walbaba hadhow adig kolley arrimaa jiro arrimo adag kolley in waxgelintuna waa wax muhiima dhalinyartan la qaldayo rag iyo dumarba leh in mataqaana qaladkaas laftigiisa looga dego wuxuuna ayna diin ahayn ay tahay wuxuu farsamadeeda ay wataan inay ku magac gaaraan waxgelinta loogu dadaalo dadka laga jaahil bixiyo because iyagaba dadkan may soo abuureen ilaahay baa soo abuurtay waxyigelin bay sameeyeen oy bareen annaguna marka waxaan leenahay inaan waxyigelin aan sameyno aan barno waxay wadaan inay qalata ummadaan u bandhigno insha allah maxaa ku kala tagteen oo qorshuhu yahay oo laisugu soo noqonaya iyo waktiga aad isku soo noqonaysaan oo arrimaha hore loo sii wadayo waa goorma waktiga laisku soo noqon doonayo waa bil kadib laakiin waxaa lasoo sameynayaa map road wax la dhaho oo inaan kasoo barandegno annaguna aan aqliyaal kasoo sameyno qoraal dheer aan kasoo sameyno iyaguna ay kasoo fadhiistaan laftigooda iyo qeybta wasiirada iyo golaha mataqaana la shaqeeya qeybta securityga ay soo sameeyaan kadib lasoo xiro dad oo la shaqeyn doona mataqaana guddiyaal oo toosan oo la shaqeyn doona arrintaas oo u go-an ba arrintaas marka dawladdu ma idinka ballan qaaday in inta arrimahaasi meel laga saarayo in aanay tallaabo qaadi doonin oo aanay soomaalida ku dhaqaaqi doonin ha waaba waaba taas waaba sugan tahayba ha
kaasi waxa uu ahaa xaaji xasan oo ka mid a ganacsatada soomaalida ah ee kulankii xalay madaxweyne uhuru kenyatta ula qaatay soomaalida degan magaalada nairobi ka qayb galay wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramayey caashe ibraahim